shirkan nooga hadlayay habka tabinta wararka xagjirnimada ee rabshadaha wata ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada nanyuki ee ismaamulka laikibia ee bartamaha kenya waxaana soo qabanqaabiyey shirkan xarunta sare ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada ee igad shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya wariyaal iyo khubaro ka kala socda wadamada kenya soomaaliya etoobiya south sudan ruwanda jabuuti tanzaniya iyo uganda nimco xasan cabdi oo ah xogayaha abaabulka ururka nusoj oo shirkan ku matalaysay wariyaasha soomaalida ayaa ka warbixisay aragtida iyo sheekooyinka la xiriira xagjirnimada ee madasha lagu soo bandhigay dabcan marka laga hadlayo arrimaha xagjirka iyo tacadiyada ay leeyihiin xagjirnimada dabcan waa gaan karta oo wadankeena wuxuu ku mid yahay wadamada inta badan ka dhacaan dhibaatooyinka igeystaa tusaale oo kale shabaabka goobahay joogaan in dadka la dhibaateeyo madasha waxaa lagu soo bandhigay warbixino ka hadlay tacdiyadaas oo kale sidoo kale waxaa aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan sheekooyinka iyo fikradaha kala duwan ee faafiyaan xagjirka ayaa sidoo kale laga hadlay oo inta badan ay inay isticmaalaan brobagando oo ay dadka jahwareerinayaan si bulshada ay cabsi ay ugu sii beeraan ama ay ka cararaan deegaanada joogeen ama meelo kale marka qaabka ay warbaahinta u isticmaalaan xagjirnimadoo kalea lagu soo bandhigay dabcan waa dareemi kartaa marka warbixinadaas la sameynaya in qofka weriyaha uu dhibaato badan uu la kulmaayo meesha waxaa lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan ee dadka weriyaasha intaasoo wadan ka yimid ay isweedaarsadeen oo ah oo waxa guud laga wada hadlay tahay inay caqabad jirto sababtoo caqabad waxaa ka imaan kartaa dhanka dowladda haddii ay ahaa lahayd dhanka kale sababtoo ah qofka wariyaha inta badan waxaa looga baahan yahay markuu warbixin sameynaya in labada dhinac warbixin ka sameeya markay dhacdo dhacdo laakiin ma dhacdo wadamada inta badan qofka wariyaha wuxuu isku dayaa in seedkan uu aado ama seedkan uu aado marka caqabadahaasa inta badan laga hadlayo oo ah faafqareeb dowladda iyo weriyaho mid nafeed kasoo gaari karto sidii uu heli lahaa xog rasmi ah haddii ay ahaan lahayd danka saraakiisha dowladda inay muhiimadda ay leedahay in qofka weriyaha uu badbaado helo inta badan waxaa la yidhaahdaa war waa la helaa laakiin naf lama helo oo micnaheeda ay tahay in marka koowaad adiga ay seef garayso gaasire cali cumar oo ka socota dalka jabuuti ayaa ka mid ah wariyaasha shirkan ka qaybgalaya waxayna tilmaamaysaa in muhiimad gaara uu leeyahay shirkan iyo waxyaabaha ay ka kororsatay waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faaidnay waxaa weeye horta inaan fahamno isla fahamno cidda ay gaadho argagixisadu haddii ay tahay human rights oo dumar hahaato rag hahaato sida siyaabaha oo dee looga hortago argagixisada see u saameyso iyo magaalooyinka ay aada ugu badan yihiin inaan garano shirkan oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo afarta bishan agoosto ayaa wejigiisii koowaad waxaa lagu qabtay dalka jabuuti labadii bishii saddexaad ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana xilligaasi wadamada shirkan ka qaybgala ka mid ahaa waddanka suudaan oo imika uga maqan sababo la xiriira dagaalada ka socda dalkaasi intisaar saale xuseen v o a nairobi